ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah maleeshiyaadka riddada oo duleedka degmada xudur maanta ku dilay nin xoolo dhaqato ahaa haddaba waxaad maqli doontaan waraysi ku aadan qodobkaasi dowladda riddada ee imaaraadka carabta oo cambaaraysay howlgal qarax oo lagu dilay nasaare kenyaan ah oo dhowaan mujaahidiintu ay ka fuliyeen dhulka n f d maamulka riddada ah ee somalilan oo sheegay inay la soo wareegeen maamulkii hawada ee deegaanadooda kadib dagaal arrintaasi ku aadan oo ay la galeen kooxda riddada ah ee soomaaliya xaflad gebagabo u ahayd xamlad dacwi ah oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmada jamaame oo lagu qabtay degmadaasi kelimaadkii laga jeediyey ayaad maqli doontaan yuhuudda oo weli halkooda ka sii wada xasuuq ay ku hayaan shacabka muslimiinta reer khaza waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeye ee xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda waa mar kale iyo barnaamijkeenna faafreebka wararka
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى waa hagaag aan ku bilowno barnaamijkeenna qodobka ugu horreeya ee diiradda aan saari doonno maleeshiyaadka riddadaha ayaa maanta duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool waxay ku dileen nin xoolodhaqato ahaa oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan magaalada xudur ruuxa ay maleeshiyaadka riddada dileen ayaa lagu magacaabi jiray aadan nuurow maxamuud iyagoona ku toogtay duleedka degmada xudur haddaba waryaheenna bashiir abu ayman ayaa waxauu waraystay mid ka mid ah wiilasha uu dhalay ruuxa shacabka ahaa ee maanta ay maleeshiyaadka riddada dileen
magaciisa daawa ibraahim aadan nuur mayrooda majwa deegaanka faadhir boor intay ka tirsan tahay degmada hudur waa gartay ibraahim waxay nagu maqaalo ah in aabanuurow oo ah aabaha ku dhalay ay maanta dileen maleeshiyaadka riddada bal qaabkay wax u dhaceen tafaasiil inaga sii walaalow ordo dhaab walaan dhaimamay waa maranaysa ordo marana magaca ay dhan horeer baabi iswao majwa beeraleyska heeladi maarana daatado baadiisku roog walata jeegamanka kooy inaati maarana ogno kala madaran ilaa muslimnimo maarana day dhanka kooy kuley maynooday meel oo maarana beertisiisa diinka imagboa suuqo filaay daaqo iyo roog anaati jeega maarana sabab sunna mayday ilaa kasabaday taawayaana kuley ini muslimnimada dhaha kureeno qaabtaas lay maarana anka kooyan iyo maaragnaday taawayahan kadhowsiineed magwaamadiya halsa si konton waladaysa markii haytiya meelo maaragnayanka koya isiyo dad maaragna qaraabadiisa meelrooga maaragna aragooga ilaahay kumahasin sababta way barwaaga ka dhiiday meelo maaragna markaasi oo suka diirsadaayo saase maaragna roogan yadanka ko meelo maaragna dadkii isii qaraabadiisa hayen kadhajaro maaragnayo lunkuweerdidi walkuki iyo meeli maaragna murtadinti makakoyan hodnama kofe meela maaragna kukiyan markii maaragna yowedeeno wala gobolkiisu dheerayen ya maaragna yahabadka furen sababti hata maaragna yo hata yedowkaasna maaragna hata ini meelku wadaano meelku hiran ini fadaayan moeshini ini maaragna gaaslaybul maaragna dilaanka bahena dhaafkaaseni moeshini kuleedartimeeda ilaahay idiska sheeniya kabahi saafku walan dhiyan maaragna koley intaasu siina ilaahinalisameeya maaragna yaasidi kasajeeriyeedi aaba magaciis saddexan inoo sheeg iyo inta caruur uu ka tagay ee adi aa ku jirto
may maaragna magaciisa daad may dhaday eedin nuuro may aadan nuurow maxamed daadiisa mise jir buu ahaa da-adiisa majeeda maaragna lixdin si todobaada lixdin iyo siyeetan meelahaas ayaan dhahey ibraahim waxay noo sheegtay in aaba uu ahaa nin xoolo dhaqato ah islamarkaana uu joogay deegaan u dhow degmada xudur ee wilaayada islaamiga ah ee bokool maxay idikula muuqataa sababta aaba loo beegsaday islamarkaana maleeshiyaadka hirdada maanta ay u dileen
walkalaata maaragna koley waan baasigan anaa ka togno madha ilaa diinka ilaahay maaragna dhan koley su-aal dhaga kusoo ahaay maybuha muslim kala dhamakahayn maybuha ta dhangata jeeka dibadaasna goran haay sidoo kalena mahayn eel dhagatisku haay beeraleysku haay maaragna walaa waatin dilenonka seedeen ilaa muslimnimada iyo maaragna walaata koley ini maaragna dalisa dalisa hasinka garankaasiisa maaragna lawnanka kooyeen saalay maaragna koley
markaad maqasheen dilka loo geystay aaba aadan nuurow dareenkiina sidee noqday ibraahim maarame oo bunatuuse jees ilaahay diinkay haasus oo maarane sika bahi wala diliino wal oo maarane gaale aho mag waaha kufaarti maarane i maarane itoobi dabadhalasan aho maarane walata jeeka damiir diineed i daadna makananka jarna maarane yo iyo walaata dhinguley maarane unato shaawurtaada makana eetiya iyaan faylata boqolkiiba koley wal unhate maarane naulay ilaahay maarane walaa dasiini maarane isila walaismagbagaabo nisila maarane intaasa maarane yaa aaminsanaani haddii saas iyo darbi ilaahay in orumaysano yaa maarane saas nookatal gaalitaayna maarane oo magbuaa sabab dhaangata jeesiyo isato ingoykalka dhabkala isati kahaay kala magbuaha mahayn ilaa muslimnimada indilen saas maarane in sawirtayn eed yeela maarane kishayiyo magbuaa soo shuwaado una ku aaminsano yaa maarane saas eeda maarane sawirtayn magbuan kasaylata daraankani seeley
ugu dambeyn aaba muxuu ifka kaga tegay xagga carruurta bal inooga waran
may kutabi gesi maarane isi kutabi maya awlaadi hort isa dhali mag waa shan gudang nagale i afar bilaamood a dhali sagaal saatan roogdi afar bilaamood i shan dhang nagale yaan roogeen oo naydika jar intaasa maarane yaa toojiinka ku kutabi madawaalikaina maarane hooyo dhawniida jar maarane ya kutan roogan بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaan ku guda jirnaa dowladda riddada ah ee imaaraadka carabta ayaa cambaaraysay howlgal qarax ah oo lagu dilay nasaare kinyaan ah oo dhowaan mujaahidiintu ay ka fuliyeen dhulka n f d qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubinteenna aan ugu magacdarnay hadalhaynta warbaahinta waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir rabbaani haya cabdulqaadir شكرا أخونا إسماعيل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دقستيال xubinteenna hadalheynta oo aalaba aydu ku maqashaan barnaamijka faafareebka wararka haddaba ismaaciilow xubinteennan waxaynu ku soo qaadanaynaa warbaahinta islaamiga ah waxyaabihii ay ka qoreen arrimaha caalamka iyo sidoo kale bariga afrika hase yeeshee waxaynu ku horraysiinaynaa ismaaciil barnaamijka faafareebka wararka bogga uu aaladda telegramka ku leeyahay ayuu maanta ku daabacay warbixinno dhowr ah oo ay ka mid yihiin howlgallo kala duwan oo lagu dhigbixiyey salibiyiinta iyo murtadiinta waxaynu soo qaadanaynaa howlgalladaas oo ka kala dhacay soomaaliya iyo sidoo kale wadamada jaarka ee salibiyiinta wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee suuqa xoolaha degmada kansax dheere oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ismaaciil oo dhanka banaadirna howlgal qarax ah oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen jaamacadda shabeelle ee duleedka muqdisho ayaa lala eegtay gaari nooca taawga ah oo ay wateen maleeshiyaadka riddada kuwooda isugu yeeray gorgor ismaaciil oo qaraxaas ayaa waxaa ku baktiyey afar askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen lix kale waxaana burbur xoogan uu soo gaaray gaariga qaraxa lala eegtay sidoo kale ismaaciil isla banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay ahaa waxay laba qarax la eegteen maleeshiyaad murtadiin ah oo saldhig ku leh inta u dhexaysa cisbitalka digfeer iyo isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho waxaa jira ismaaciilow khasaaro murtadiinta kasoo gaaray qaraxaas mar kale ismaaciilow banaadir qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen isgoyska ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ayaa lala eegtay maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana gaaray khasaaro ismaaciilow haddaanu u weecanno dhanka iyo gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiinta waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka booliska ee dowladda salbiyada ah ee kenya gaar ahaan deegaanka sanga ilow ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira kumeysiga salbiyada kenya ismaaciilow dagaalkaas ayaa inta uu socday waxaa dab xoogani uu qabsaday xerada waxaana lasoo tabinayaa in uu jiro khasaare xoogan marka ismaaciilow howlgalladaas aan soo dulmaray ayaa lagu faafiyey bogga faafreebka wararka ee uu ku leeyahay aaladda telegramka markanna waxaan soo qabanayaa websayteka caalamiga ah ee radio alfurqaan ismaaciilow websayteka oo daabacay warbixinno dhowr ah ayaannu ka soo qaadanaynaa ciwaanka ah maraykanka oo ciidamadiisa si ku meel gaar ah ogala baxaya dalka jaad haddaba sheekadaas waa maxay taliska militariga ee maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in uu go'aansaday in ciidankiisa uu kala baxo dalka jaad kadib bilo wada hadallo ah oo ku aadanaa arrinta la xiriirta in ciidankooda laga saaro dalka halkaas oo ay ciidamadiisu u ahayd xarun muhiim ah xukuumadda washington ayaa sheegtay in inta badan ciidankeeda oo gaaraya boqol askari ay kala bixi doonto dalka jaad kadib markii dowladda dalkaas ay su-aal gelisay sharci ahaanshaha howlgallada ay halkaasi ka wadaan ismaaciil warbixinta uu ka qoray websayte-ka oo aad u dheer ayaa sidoo kale waxaa ka mid a maraykanka oo in muddo ah duulaan ku joogay dalka neger ayaa kol sii horreysay soo laabay joogitaankiisa dalkaas kadib diidmo adag oo uu kala kulmay milatariga xoogga kula wareegay talada dalkaas waata ismaaciilow sidoo kale waxaan soo qabanayaa websayte-ka somaali memo oo isaguna ciwaano badan maanta daabacay hase yeeshee ciwaanka aynu kasoo dowrxolanay ayaa waxa uu yahay somalilan oo sheegtay in ay dib u soo ceshatay maamulkii hawada hay-adda duulista iyo madaarada maamulka somalilan waxa ay war-saxaafadeed ku taariikhaysnaa labada mey ee maanta ku sheegeen in ay soo ceshadeen wax ka mid ah maamulka hawada oo horey hay-adda duulista rayidka ee kooxda riddada ola wareegtay ismaaciilow somalilan ayaa warmurtiyeedkan waxa ay ku xustay warbixin la sheegay in ay soo baxday hay-adda duulista ee kooxda riddada warbixintaas oo sheegaysa in maamulkii hawada ee hay-addaasi maamuli jirtay ay lumiyeen boqolkiiba lixdan somalilan waxa ay ka dhawaajisay in horey hay-adda duulista rayidka ah ee muqdisho ay u soo saartay warbixin sheegaysay in lagala wareegay boqol iyo konton mayl oo ah hawada hargeysa iyo nawaaxigeeda muranka dowladda dhexe ee riddada iyo kuwa maamulka ashaadaladirirka ee somalilan ee dhanka hawada ayaa soo bilaabmay kadib markii somalilan heshiis la saxiixatay dowladda taagta daran ee fadhigeedu yahay magaalada adis ababa diyaaradda etoobiya aireline iyo saraakiil siday etoobiyaan ah ayaa muqdisho ka celisay madaarka hargeysa taas oo khilaafka sii horisay marka ismaaciilow ee kadib burburkii taliskii militariga ee soomaaliya waxaa hawada soomaaliya laga maamuli jiray magaalada nairobi ee dalkaasi kenya heshiisyo ay galeen murtadiintii xasan garguurte iyo siinaayo waxaa lagu heshiiyey in maamulka hawada lagu soo celiyo gacanta soomaaliya islamarkaana wixii ka soo baxa la qaybsado heshiiskaas kadib waxaa maamulka ashaadaladirirka somalilan uu kooxda riddada ku eedeeyey in ay lunsadeen lacag ku dhow lixdan milyan oo dollar waa hagaag ismaaciilow isla websaytekan ciwaanka kale oo xiisaha leh ee aynu kasoo xiganayno ayaa waxa uu yahay dowladda colombiya oo ku dhawaaqday in ay xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay maamulka sohiyuuniyadda yuhuudda war rasmi ah oo ka soo baxay madaxweynaha dalka colombiya ayuu ku sheegay in dowladdiisu ay jartay dhammaan wixii cilaaqo ahaa ee kala dhexeeyey maamulka sohiyuuniyadda yuhuudda ismaaciilow madaxweynaha colombiya ayaa yuhuudda ku tilmaamay bahallo xasuuq u geysanaya dadka shacabka ah waxa uu dhaleeceeyey xasuuqa aan loo meeldayin ee lagu hayo dadka rayidka ah ee ku go'doonsan magaalada khaza waata ismaaciilow markan waxaan soo qabanayaa websayteka calamada oo isaguna ciwaano badan lagu daabacay maanta hase yeeshee midka aynu kasoo xulanay waxa weeyaan imaaraadka oo cambaareeyey qarax lagu dilay xubno ka tirsan kenya ismaaciilow dowladda riddada ah ee imaaraadka carabta ayaa waxa ay soo saartay war-saxaafadeed ee ku cambaareynayso howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu maalinnimadii isniinta ee toddobaadkan ka fuliyeen degmada ceelwaaq kenya oo ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka n f d marka ismaaciilow xubinteennii hadalhayntana waa iga intaa waa tahay walaalka rabaani intaada ka bixin maxay ahayd maanta hadalhaynta taalay baraha bulshada mar kale ismaaciil aad baad u mahadsan tahay saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada hadalhayn ka dhaliyey daadad ku soo rogmaday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan daadadkan ayaa waxa ay ka dhasheen roobab mahiigaan ah oo xalay ka da-ay magaalada beledweyne qoysas badan ayaa ka barakacay gudaha magaalada beledweyne ismaaciilow roobabkan xoogan ayaa waxa ay ka da-een gobolada dalka waxaana goobaha qaar laga cabsi qabaa in ay fatahaado sameeyaan webiyada ismaaciilow iyadoo hadalhayntaas ay jirto ayaa dhanka kale ee goobaha ay ku sugan yihiin murtadiinta iyo kufaarta soo duushay ma jiraan wax markaa gurmad ah oo loogu maqan yahay dadka muslimiinta ah ee hareeraha webiyada degan ee suurtagalka ay tahay inay fatahaadahaasi saameeyaan sida xalayba ka dhacday magaalada beledweyne halka bulshada ku dhaqan ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya iyo mujaahidiintooda ay isku garabsanayaan dhibaatooyinka kala duwan marka ismaaciil xubinteeni hadalhayntan intaas ayaan kusoo gabagabaynaha
الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى waa hagaag weli barnaamijkeenna ayaan ku guda jirnaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza waxaana inoo soo jeedinaya walaalkeenna cabdifitaax abuumuxsen aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta ee ku dhaqan jiidda khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna weerarada cadowga diyaaradaha yahuudda ayaa waxay maanta xasuuqyo dhowraha ka geysteen xaafado ka mid ah magaalada khaza halkaasoo dad muslimiin ah ay ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka ee magaalada khaza ayaa sheegtay in yahuudda maanta oo keliya ay khaza ka geysteen ilaa saddex xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya siddeed iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen koob iyo konton kale oo dhammaantood ahaa shacab muslimiin filistiiniyiin ah oo aan waxba galabsan goobaha yahuuddu maanta ay gumaadyada ka geysteen waxaa ka mid ah xeryaha qaxootiga ee kale ah al-nusayraad iyo albureej iyo sidoo kale magaalada khan yunis ee dhacda koonfurta jiidda khaza warbaahinta ayaa maanta waxay soo gudbiyeen muuqaallo ku aadan goobaha ay yahuuddu xasuuqyada ka geysteen waxaana muuqaaladaasi ka soo muuqanayay ehlada dadkii maantay ku shahiiday duqaymaha yahuuddu ka geysteen xerada qaxootiga ee albureej ee magaalada khaza dhinaca kale yahuudda ayaa maanta waxay sii daayeen lixdan iyo afar ruux oo maxaabiis filistiiniyiin ah oo bilo ka hor ay ka afduubteen qaybo ka mid ah magaalada khaza dadkan oo ka koobnaa rag iyo haween waxaa ka muuqanayay tacdiib daran iyo xadgudubyo ay u geysteen yahuudda intii ay ku jireen xabsiyadooda haddaba aan eegno tirada guud ee dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda ee ka socda magaalada khaza tirada guud ee shuhadada filistiiniyiintu waxay gaartay afar iyo soddon kun shan boqol lix iyo sagaashan ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan toddobiyo toddobaatan kun siddeed boqol lix iyo toban ruux sidaa sheegtay waxda caafimaadka ee magaalada khaza imminkan aan eegno halka ay marayso khaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yahuudda iska horimaadyo u dhexeeyey xoogagga muqaawamada filistiiniyiinta iyo ciidanka yahuudda ayaa maantay waxay ka dhaceen mandiqadda al-nusayraad ee magaalada khaza muqaawamada ayaa guulo ka sheegtay dagaaladii maanta ka dhacay mandiqadaasi taliska ciidanka yahuudda ayaa qirtay in dagaaladii maanta ka dhacay khaza looga dhaawacay ugu yaraan labiyo toban askari oo ka tirsan ciidankooda sidoo kale xoogagga wax iskacabinta ee reer filistiin ayaa sheegay in weeraro sawaariikh loo adeegsaday ay ku qaadeen saldhigyo ciidamada yahuuddu ay ka samaysteen waqooyiga magaalada khaza waxayna muqaawamada filistiiniyiintu soo bandhigeen muuqaallo ku aadan weerarkaasi sawaariikhda ah oo ay ku beegsadeen saldhigyada ciidamada yahuuddu ay ka samaysteen waqooyiga magaalada khaza waa hagaag dhegaystayaal xubintii aan uga hadlaynay cudwaanka yahuudda ee magaalada khazana waanaga intaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى waa hagaag barnaamijkeenna faafreebka ayaan ku guda jirnaa xaflad gebagabo u ahayd xamlad dacwadeed ay barbar socotay dooro sharci ah oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ka mid a dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmada jamaameh ayaa lagu qabtay gudaha degmadaasi ugu horrayntii xafladdaasi waxaa ka hadlay mid ka mid a macallimiintii dowrada dhigay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun bacda taxiya ikhwaani maanta xafladaanan joogno oo ay ka soo qayb galeen marta sharafta badan oo isugu jira nuqabada iyo culimmada iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga gobolka jubbada hoose ee insha allahu tacaala waxaan salaamayaa salaamta islaamkaan ku salaamaya bacda taxiya ee qismigan xafladda qismigeedaan loo dhigay ama ay yimaadeen gabdhihii dowradii wax ka baranahay duruustii meesha ka baxaysay ee dowradii ku magacownayd sheekh cabdiraxmaan xudayfe raxmatullaahi calayhi shicaarkeeduna uu ahaa in allaha la yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wa yadacu bihi aakhariin ayaan meeshaan ku soo gebagabaynay waxay ka koobnay duruusta baxaysay saddex kitaab kitaab wuxuu ahaa siiro kitaabna axaadiis kitaabna caqiido ardada ka faa'iidaysada mustaffiidiinta waxay ahaayeen ilaa afar boqol ilaa shan boqol taqriiban ama afar boqol iyo konton taqriiban shan boqol ayay ahaayeen arda waxay soo geli jirtay bacda almaqhrib ayay soo geli jirtay ilaa salaada cishaha ayaa aakhir kitaabkuu dhammaan jiray salaada cishaha lagu tukan jiray subaxiina ardaa imaan jirtay laba dersin bay qaadan jireen kuwa habeenkiina laba dersin bay qaadan jireen kuwa subaxiina laba dersin bay qaadan jireen duhurkiina hal dersin baa la qaadan jiray afar saac ilaa lix saac laba dersin bay qaadan jireen gabdhuhu waxayna ku qaadan jireen markas la yidhaahdo faadimatasaara insha allahu tacaala toban bir ayay dowladu socotay hadaafta aan dowlada u furay waxay ahayd oo aan ka lahayn kow ilaahay subxaana wa tacaala inaan ku raaligelino labo inaan qiimayno ummadda degmada deggan ee rabitaankooda diineed iyo waxbarashadooda saddex inaan tanshiiqinno oo aan nashaad gelinno dacwada degmada afar waxay ahayd maadaama degmadu degmo cusub ay tahay inay dadka iyo ummadda isbartaan maamulka iyo mujtamacii meesha loogu yimid inay isbartaan oo la kala faa'iidaysto ayay ahayd hadaaftuna insha allahu tacaala inahaasay ahayd dadkii wax ka faa'iidaystay ee mustafiidiintaha imtixaanaad baan ka qaadnay shafawi ah jaa'isaad baanu siinay aad bay raqabadooda iyo jawaabaha ay la imaanahayeen aad iyo aad bay noo farax gelisay waxayna u ekaayeen dad baahan oo u baahan kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebiga dad u baahan bay u ekaayeen matalan labaatan su'aalood baan weydiinay gabdhaha siddeed iyo toban bay ka jawaabeen ragga labaatan su'aalood baan weydiinay toddobiyo toban bay ka jawaabeen sidaa marka waxay u eg tahay qaalibkii dadku inay soo wax soo barteen oo ay ka faa'iideen duruustii socotay farxaddooda iyo rabitaankooda iyo raqbadoodana ma ahayn mid la soo koobi karo maanta halkan aan kusoo gudbin karo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abuu yuunis alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa man ashraf alanbiyaa'i waalmursaliin nabiyana muxamedin ilhaadi alamiin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxa noo dhammin ma lahan way warne waa dhammaadeen laakiin waxaa i soo istaajiyey in maanta idinla qaybsado farxadda maanta taagan shucuurta maanta taagan iyo gabdhaha muslimaadka ah oo halkan fadhiyo waxaanu leenahay maa shaa allah ilaahay baa ku mahadsan allah oo maanta halkaan ugu kulmiyey baa awalan u mahad celinaynaa bacda xamdulilaahi tabaaraka wa tacaala waxaanu leenahay gabdhahan oo halkan joogo muslimaadka ah oo muddadan oo tobanka maalmood ah khayrkii iyo diinta ay soo qaadanaayeen wixii ay soo qaatana maanta halkan ay wacdar ka muujiyeen dad badan ba maanta garanaynin aqoontii halkan ay ka sheegeen waxaan leenahay markaan aqoonta aad halkan ka jeedinayseen oo aad baranayseen waxaa laydinka rabaa oo waajiba idin saaran inaad gudbiisaan inaad ummadda gaarsidaan baa laydinka rabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad dareemayseen balligu cannii walow aaya hal aayad ba allaha ka dhiga in ummadda la gaarsiiyo qof kasta markan waxaa laga rabaa markan waajib u saaran in gudbiyo wahi bartay halkan laga jeediyey haddii siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam ay tahay haddii caqiidadii maanta ay tahay aad maanta ka jawaabayseen waa wax oo cajiiba oo aan la wada garanaynin marka waxaa loo baahan yahay in waxa laidiin baray oo maanta hore aad u garanayseen oo laidiin soofayey inaad gudbiisaan oo ummaddana aad gaarsidaan baa laidinka rabaa taaniyan waxaan leenahay culummadii safarka dheer noo soo gashay ayadoo hadafkooda ahaa in dacwadii iyo diinta kor loo qaado darteeda u socdeen waxaan leenahay jasaakum allahu khayran waajibka idiin saaranaayay waa guteen waxaan idinka doonaynaa dadaalka iyo juhdiga aad waddaan labalaabtaan waa waxaan idinka rabo oo allahan idiin saaray oo annagan idinka doonayna jasaakum allahu khayran intaa markaan ka gudbo walaalayaal gabdhaha muslimaadka waxaan leenahay shareecada islaamka marka la fiiriyo waxaa u taagan tihiin meel adag baa u taagan tihiin waxaa markan laidinka rabaa waxa idiin saaran oo ah idinkoo ka bilaabayo gurigiin aad ka bilaabayo idinkoo ku xijinayo dariska aad ku xijinaysaan waxaa laydinka rabaa diinta inaad faafisaan waxaa laydinka rabaa diinta inaad gudbiisaan waxaa markan laydinka doonaya walaalayaal in meel kasta waxbarashada si ku gaaro lahayd iyo si ku gudbin lahayd aad ku targashaan oo aad u fikirtaan oo halkaanba si aad ku ekaynin oo aad gudbiisaan qof kasta waxaa laga doonayaa tuuladaas ama tuuladaas sidee dacwada duulinta ku gaarsiinaynaa sidee madrase aan ugu furaynaa sidee oo ummaddan oo ku gaarsiinayna ugu fikiro waxaa u baahan tahay walaalayaal sidii cuntada iyo wax kasta aan ugu fikirayno diinta gudbinta inaan ugu fikirno baa laydinka doonayaa allah idiin barakeeyo maanta wax waradhima mala dadkan halkan joogo waxaan idin leenahay maalintii noogu horrayso oo annaga ishor istaagayno maanta waay maantana waa si horeyba loo sheegay waa farxad baa wax laga sheegi karin farxad baa wax laga sheegi karin si aad u muuqataan laakiin waxaan ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala in gobolkeen dhammaantiis dacwadii diinta ku faafto allah baan weydiisanaynaa ilaahay subxaana wa taala inooga dhigo meel kasta iyo guri kasta iyo makaan kasta ina dacwadii diinta ku faafto ilahayna waxaa weydiisanaynaa gabdhahaad oo halkan fadhiyo muxajibaadka halkan joogo ilahayna sabab ugu dhigo ilahayna sabab ugu dhigo in gaarsiiyaan meel kasta dacwad diinta gaarsiiyaan waxaa marka idinka rajaynaa walaalayaal diinta barashadeeda waxay u baahan tahay difaac baa u baahan tahay diinta haddii la barto camalfal baa u baahan tahay waxay u baahan tahay wax kasta oo moogtahay soo howiyeynayo wax kasta oo baabi'iinayo in laga difaaco waxaa marka idinka doonaynaa inaad sabartaan waxaa idin dardaarmaynaa sabar iyo dulqaadba idin dardaarmaynaa haddii diinta aad u istaagtaan inaad faafisaan dhibaato la kulmaysaan dhibbaa la kulmaysaan dacaydbaa la kulmaysaan wax kasta la kulmaysaan inaad ku sabartaan risaaladan oo aad hambaarsantihiin oo aad gudbinaysaan waa risaalo oo dhibaato iyo dhibla la soo mari waayo idinkana haddii daacad u noqotaan dhibkiiba maraysaan taas marka waxaan leenahay ha la sabro ha lagu sabro halaguna dolqaato intaas mid marka waxaa idin leeyahay jazaakum allahu khayran waxbarashada waa hordhactan tan waa hordhac bilaaw waaye haddaa bilaaw noo tahay waxay ka dambeeyo ka sii daran markan waxaa loo baahan yahay in la diyaargaroobo oo moogtahay sabar iyo dulqaad loo muujiyo waxyaabaha soo socdo ayadoo kala duwan tacliimta kala duwan nooc kasta ah baan rajaynaynaa in mar dhow wax badan noo bilaabmaan haddii ilahi subxana wataala ogolaado marka waxaa idinka rabaa in dulqaad loo muujiyo sabarna la muujiyo jazaakum allahu khayran waqtiguna waa kuleel waxaa marka idin leenahay waxa maanta halkaan laga sheegayey camalfalkeeda aan ku dadaalno ilahi subxana watala waa weydiisanaynaa in khayr badanna siiyo ilahi waxaa weydiisanaynaa ummaddan oo maanta diintan bisee nagu haysto oo wax kale oo aan samayn aan lahayn ilahi subxana watala haddii hanuun la doonayo in allah soo hanuuniyo haddii ilaahay subxaana wa taala aan la doonayna hanuunna ilahi subxana watala naga qabto ilahi waxaa weydiisanaynaa in gabdhahan oo halkaan fadhiyo oo muxajibaadka ah kuwaan doonayo in hijaabka ay ka dhigaan in caariyaad ka dhigaan ilahi subxaana wa tacaala in naga qabto ilahi baan weydiisanaynaa wa sala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamadin wacalaa aalihi wasalama waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi ka hadlay salaadiinta wilaayada jubbada hoose oo kelimaad halkaa ka jeediyey bismi illaah alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sala allah aleh saxbi wasalim awwaluhu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacd asalaan ilaahay subxaanahu watacaala oo mahad celinaa mahadoo dhan allay u sugnaatay ilaahay subxaanahu watacaalaa oo nagu kulmay makaankan qoraxda badan allahaasa u mahad celinaynaa oo maanta na soo gaarsiiyey dowladii ka socotay degmada jamaame oo maktabka dacwada xarakada iyo maktabka dacwada gobolka jubbada hoose ay iska kaashadeen oo toban maalmood ka socotay degmada jamaame oo maanta khatankeeda iftaaxyada ay tahay allihiinama keniya u mahad celinaynaa walaalayaal gobolka jubbada hoose waa gobol cusub oo lixda maalmood weli agaaran waxaasla koobsiday markii koowaadbo ducaa fara badan oo afartan iyo dhowr gaariyeyso as martageliyey oo degmada kamsuum lagu martageliyey maalintii ugu dambeysay waaliga iyo makaatiibta gobolka jubbada hoose cusub afartankaas ayaa ay wadeen juhdigii ay bixinayeen ay uqa timeen haddana waxaa ku xogtay maktabka tarbiya oo habeenka degmada jamaca madooro u qabteen oo heer xarako iyo heer gobol iska kaashanayiin dhowr maalmood degmada ku hayeen doorooyin gabdhaha muslimaadka degmada jamaame waa loo qatimay waxaa ku xigta haddana maktabka tarbiya tacliim iyo maktabka gobolka ilaa iyo heer xarakiska kaashanayiin culamaa udiinka iyo waxgaradka iyo salaadiinta ayaa haddana doori ay u qabteen intaa lagu qatimay horta gobolka muddooyinkan waxaa isku jiray hididiili cusub iyo dadka inas u kuur galo dhinaca dacwada iyo waxbarashada si aad iyo aad ayaa loo dhexgalay dadka ku nool degmada jamaame maantana waxaas ilaahay na makaniyey maktabka xarakada dacwada iyo maktabka gobolka dacwada iyo amiirka gobolkaba aad bay ugu mahadsanyihiin makaatiibtiisuba maadaama habeenkii degmada jamaame maanta toban maalmood doora socotay lagu qatimaayo maxaasaa madarasa ku taalo degmada jamaame aad baan ugu mahadanaynaa maktabka dacwada heer xarako ugu mahad celinaynaa ilaa iyo heer gobol aad baan ugu mahad celinaynaa maadaama lixda maalmood intaa la gaaran konton maalmood gudahooda intaasoo dooro laisdaba dhigay intaasoo juhda lagu bixiyey soo jiidasha badan gobolka degmada jamaamas ka bilaabay wanaag iyo hididiila fiicana ka muuqato anakan waxaan leenahay waa soo dhowaynaynaa ilaahay hana barakeeyo aad baan ugu mahad celinaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إن شاء الله تعالى سود وينيا دورة السعودية طبعا كمعلومات كقبلان قبلها مسلمات كا ما أنت هل كان حفلة دودي قبل قبل أيتها قبلها سوعي كفائدستين دور كتابات إلهي سبحانه وتعالى يكون مهتن inaad dowladdan ka faa'iidaysataan kitaabka ilaahayna aad xambaartaan maadaama kitaabka ilaahay aad ka faa'iidaysateen aada ogsoontiin fadliga uu leeyahay shahaadada ama kitaabka uu ka warramay diinta ilaahay subxana wa tacala marka waxay rabtaa in la difaaco waxaa lagu difaacayaa marka waxaa lagu difaacayaa carabka iyo maalka iyo nafta intaba waa lagu difaacayaa waxaad qaadateen waxaan rabnaa inay miro dhal yeeshtaan oo guryihii iyo owlaaddii iyo magaaladiiba laga dareemo maadaama macnaha juhdi iyo diin ilaahay subxana wa tacaala nigula bixiyey dowladdan aad qaadateen marka mina dhalkeedii iyo faa'iidadeeda waa inay heshaa bulshada kale si ay macnaha magaaladii u muuqato magaalo macnaha diinta ilaahay subxana wa tacaala xambaarsan marka ilaahay subxana wa tacaala ku mahadsan inta ka faa'iidaysatay inta ka maqanna insha allahu tacaala inay idana soo xaadiri doonto ay macnaha ka qiiroon doonaan markay arkaan muuqaalka iyo wanaagga iyo diinta ilaahay subxana wa tacaala saaad u xambaarteen iyo waxa aad ka faa'iiday aad macnaha faa'iidada aad ka hesheen marka waxaa idin dardaarmayaa ilaahay subxaana wa tacaala awalan cabsidiisa ilaahay subxana wa tacaala inaan ka cabsanno haddii dadka ilaahay ee ka baqaan oo taqwada alle ee ka run sheegaan allah subxaana wa tacaala fi dunya waalaakhira way liibaanayaan marka waxaan isu dardaarmaynaa guryaheenna inaan wanaajinno owlaaddeenna hagaajinno kitaabka ilaahay u nusrayno mujaahidiintan aan u ducayno meel kasta ay joogaan khaasatan walaalaha muslimiinta falastiin inaad u ducaysaan xilli kastoo salaatuliilka aad soo kacdaan ilaahay subxana wa tacaala u baridaan waad arkaysaan waxa yahuudda ay ku hayso marka inaan daqanno dad muslimiin maadaama ilaahay subxana wa tacaala inaga dhigay annagana aan istaagno guntiga aan dhiish iskaga dhigno cadowga ilaahayna iska difaacno wiilasheennana aan ku tarbiyayno diin allah subxaana wa tacaala iyo inay kitaabka ilaahay subxana wa tacaala u qumaan nafteenna aan bixinno wiilasheennana aan bixinno xoolaheennana aan bixinno waxaan u yeelaynan waxay tahay inaan aakhirana janno ku helno adduunkan aan cizi ku noolaanno oon ka badbaadno inuu macnaha saliibi annaga uuna gumaysto annagoo muslimiin ah annagoo axraar ah inaan addoommo noqonno midna ma yeeli doonno biidni illahi tacaala ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuuna sugo يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة انت سيلاه ويدي سرينا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنبينتي waxaa halkaas iyaguna ka hadlay qaar kamid ah dumarkii muslimaadka ahaa ee xamladaas iyo dowlada barbar socotay ka faa'iideystay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta halkani waxaan ka soo jeedanayaa khudbo ku saabsan walaalaheena falastiin bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi mucizi lislaami binasrih ومدل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستجرد الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أما بعد أيها المسلمون فإن قضية فلسطين قضية للمسلمين وليس قضية لفلسطين ولا للعرب خاصة إنكم قد ترون ما حل بإخواننا في غزة العز دخلت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي, كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا وبعد هذا العار قولي لي يا أمتي متى تنقضين غبار الدل متى تكسرين قيود القلوع متى تنزعين أغلال العبودية ثم متى تجردين جياد العز يا أمتي عار تردد أننا أبناء من سادوا الأنام وكانوا والقدس غارقة يمزقها الأسى ويعيد رجع أمينها الجولان حتى ما ينقر في عزائم الهوى وتذيبنا الآهات والأحزان لبيك يا قدس لبيك يا أهل غزة العز فوالله الذي لا إله غيره لننصرنكم ولو بعد حين أيها المؤمنون انصروا إخوانكم في غزة العز انصروهم نصرا بعد نصر واقتلوا اليهود حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وأعاهد الله على كلب الروم نتياه فوالله لن ينهى جيشك طيب العيش حتى يخرجوا من بلاد فلسطين أذلة صاغرين بالله عليكم يا أمة التوحيد والعقيدة ها هم الصهيوني يقتلون في كل لحظة إخواننا وأقواتنا وأطفالنا في غزة العز هل تحرير الأقصى يأتي بما يسمى بالمظاهرات أو عقد الندوات أن تحرير الأقصى يحتاج بالسيف والسنان لا بالكلام والمفاوضات مع أبناء القردة والخنازير والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والحمد لله رب العالمين waxaana soo kiciyey qeyrada dadka muslimiinta ah iyo dowradii noo socotay ee qaaliga ahayd wallaahi shuxuurteenna aad bay u kacsan tahay waxaan leeyahay bismillaah dowraa noo socotay diinteenna qaaliga ah duunyana kuma doonna shay aan daliil ahayn dastuurna ma yeelno waxay gaala daabacdeen culimo owdiinkeenni baa nooga dhigay diyaar durdur jannaad weeye waa inaan ku doogsannaa inaan ku dadaallo dadow maanu nahay diyaar ducaaddii noo daashay ee diinta noo wadeen duunyana aan ku doonin shay aan daliil ahayn dastuurna iska diiday iyo gaala daacufleey ilaah deginkooda daartii jannada ka dhigo yahuuddana waxaan leeyahay yahuudiga falkuu suubiya ficilka shayddaanka falastiin uu ku baabi'in hayee faracyadii diinta foolaad buu ismoodaya waa inaan fooda qabannaa haddaba inay fagato walle waa u filaayaa walaalkaa ninkii kaa qashee waranka deeqsiiyey walaalkaa ninkii kaa qashee wehelna kuu diiday wadaad iyo walaashii kuwaan waxaadna dhowraynin waayeel kuwaa qalanhayee aan waqlaba dhaafin wanaag uma sugaynee mar un yaa wadanna siiyo waddaan u marna mar un yaana siiyo wallaahi anigoo bilcaan ah oo qof dumaraashi waxaan ku gellahaa baawurka ugu horay istishaadiyo ilaahayga nafsadayda khalqay ilaahayga nafsadayda khalqaan ku dhaartay istishaadiyaan ku geli lahaa laakiin nasiib wanaag meelaan u marabo ma aqaano mid waa taas midda kale waxaanu leeyahay xakawdaba ninkii kaa jaree xusulka kaa gooyo abaalkiisu waa inaad xara u oodaaye insha allah yahuud waa inaan xaraashnaa sidii ari xisaab waaye waa inaan xaraashnaa yahuud sidii ari xisaab waaye waxaanu leeyahay yahuudiga daruuftuu qabtay uu qabiyo diifka fuluqlayni waa wax horay u daashadaya ma aha maalmo dabadoode waa wax horay u daashaday ee ma aha maalmo dabadoode baahi baa dubaysee waa inaan dabatinkaarnaaye baahi yaa dubaysee waa inaan daba tinkaarnaaye dameerkii soo dirsadayna waa inuu ilinta duugaa in sha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى waa hagaag barnaamijkii faafareebka wararka oo qodobo kala duwan caawa aad ku maqasheenna waa naga intaa
يصبح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا رغبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى